sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama wbacdu baabu اlhadyi fi اlmutcati biاlxaji wاlcumra qaala muslimu raximah اllah xadaanii cabdulmalik bnu shucayb bn leyth qaala xadaanii abi xadaanii cabdulmalik qala xadaanii cabdulmalik bnu shucayb bni leyth qala xadaanii abi can jaddi qaala xadaanii cuqayl bnu khaalid bn caqiil alayli can ibni shihaabi can saalim bni cabdillaahi ana cabdallaahi bna cumar radia allahu canhuma qaal tamataca rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fii xajati اlwadaaci bilcumrati ila lxaj wuxuu ku tamatucay rasuulku xajat lwadaac cumro xaj loo dumay bilcumrati ila lxaji yacni cumro loo dumay xaj ayuu ku tamatucay tamatucaasuna waa tamatuca qiraanka waanan soo marnay wax badan in lagu magacaabo qiraanka tamatuc fii luqati alsharci waاsaxaaba wa ahdaa hadyana wuu soo kaxeeyey fasaaqa macahu اlhadya min dilxulayfa wuxuuna ka soo kaxeeyey hadyigii dulxulayfa wabada'a rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama wuuna bilaaba rasuulku salى اllahu alayh wasalama faahalla biاlcumra wuxuuna xarmaday cumro uma ahalla bilxaji kadibna wuxuu xarmaday xaj axaadiidta ku saabsan xajat lwadaac aad bay u kala duwan yihiin alfaada saxaabadu wax badan waxaan soo marnay nebigu inuu markii hore bilaabay xaj oo uu ahaa bilaawgii camalkiisu xaj kadibna la amray inuu yidhaahdo cumratun fii xajin oo uu cumradii u idaafeeyey oo sidaas mutamatic qaarina ku noqday halkan wuxuu leeyahay markii hore cumrada ayuu xarmaday kadibna xaj buu xarmaday waxaa raajixa marka midda ah markii hore wuxuu xarmaday xaj kadibna cumro ayuu u idaafeeyey watamataca annaasu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxay la tamatuceen dadkiina rasuulkii bilcumrati ila lxaji cumro oo xaj loo idaafeeyey fa kaana min annaas waxaa ka mid ahaa dadka man ahdaa nin hadyi bixiyey fasaaqa alhadya hadigiina soo kaxeeyey wa minhum man lam yuhdi waxaa ka mid ahaa nin aan hadyi bixin falamaa qadima rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama maka markii uu soo gaaray rasuulku maka qaala linnaas dadki wuxuu ku yidhi man kaana minkum ahdaa ninkii ahaa oo idinka mida inuu hadyi bixiyey fa innahu laa yaxillu min shayin xaruma minhu isagu xalaal ka noqon maayo shay xaaraam ka ahaa xataa yaqdiya xajah ilaa uu ka dhammeeyo xajkiisa waman lam yakun minkum ahdaa ninkii idinka mid ahoo hadyi aan soo kaxayna falyatuf bilbeyti wabisafa walmarwa ha dawaafo beytka iyo safo iyo marwa walyuqasir hana gaabsado walyaxlil xalaalna ha noqdo humma liyuhilla bilxaji walyuhdi kadibna ha xarmado xajka hadyina ha bixiyo yacnii hadyi tamatuc waay faman lam yajid hadyan ninkii aan hadyi heli karaynin oo aan dhaqaalo uu ku iibsado heli karaynin amaba meeshii laga iibsanayay hadyiga ka waaya falyasum alaaata ayaamin fi lxaji ha ku soomo saddex maalmood xajka oo waqtiga xajka saddex maalmood ha soomo markii uu cumradu u dhammaato ayuu galay waqtigii xaj markaasuuna mutamatic yahay uu waqtigii xajka gaaro oo uuna doonayo inuu xajiyo marka wakhtigaasba waa xarmo karaa saddexda maalmood oo xajka ku dhex jirta yacni maalinta kow ama labo ama saddex ama afar ama shan ama lix ama toddoba ama sideed ilaa sagaal inkastoo sagaalku uu sunno yahay inuu afursan yahay qofka intaasuu marintuu doono saddexduu doono ka soomi karaa hadday u suurogeli weydo intaasuna ayaamu tashriiqu waxay ka mid tahay ayaamu lxaji wuu soomi karaa ruqso ayuuna u leeyahay qofka aan hadyi haysan awalna aan soo soomin saddex maalmood inuu ayaamu tashriiq soomo wasabaatan idaa rajaca ilaa ahlihi toddobana wuxuu soomahaya markuu ahalkiisu usoo laabto suu doonuna u soomi karaa ama waxa weeyaan mutataabic ama hayru mutataabic suu doon u soomi kara wadaafa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam xiina qadima maka uu dawaafa rasuulku markuu maka soo gaaray fastalama arukna ruknigii ayuu taabsaday yani xajar alaswad awala shayin shaygii ugu horreeyey uma khaba halaaata adwaafin min asabci kadibna wuxuu orday saddex dawaaf oo ka mida toddobadii wa mashaa arbacata adwaafin wuxuuna socday afar dawaaf yacni afar show uma rakaca xiina qadaa dawaafahu bilbeyti cinda almaqaami rakcatiin kadibna wuxuu uu rukuucay markii uu dhammeeyey dawaafka beytka cinda almaqaami ayuu ku rukuuca rakcatayni laba ragco uma sallama wuu salaamo naaqsaday fansarafa wuu ka laabtay intuu istilaamay xajarkii muusana ka laabtay fa ata safaa safa ayuu yimaaday fataafa bisafa walmarwati sabcata ashwaaq wuxuu dawaafay safo iyo marwo toddoba shawd uma lam yaxlil min shayin xaruma minhu kadibna xalaal kama noqon shay xaaraam ka ahay xataa qadaa xajah ilaa uu xajkiisii dhammaystay wanaxara hadyahu yowma naxri oo uu gowracay hadyigiisii maalintii naxriga wa afaada wuuna dhaadhacay oo beytka ayuu u dhaadhacay fadaafa bilbeyti beytka ayuuna dawaafay uma xalla min kulli shayin shay kasta oo xaruma minhu wax ka xaaraam ahayna xalaal buu ka noqday oo wuxuu gaaray altaxallul attaamu wa facala midla maa facala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man ahdaa fasaaqa alhadya min annaas waxaa sameeyey wixii rasuulku uu sameeyooo kale ninkii hadyi bixiyey oo hadyi soo kaxeeyey oo dadka ka mid ahna sidii rasuulka ayuu sameeyey وxadaثaniihi xadiidkii waxaa ii sheegay cabdulmalik bn شhucayb bn leyth qaal xadaثanii abi can jadii qaal xadaثanii cuqayl bnu khaalid ibn caqiil alayli min asaabicati من السادسة ويان عن ابن شهاب عن عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة تمتعي وكتمتعي حجك وعمرة كدري وتمتع الناس معه يددك تمتعي إلى سميين بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب باب الهدي في القران بين الحج والعمرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس وأما حيضتك حال كوذا حلوا حلال بين نقدين ولم تحلل أنت من عمرتك أذون حلال كما أذن نقنين عمرة دي عمر كليمي وحرمنا ما يعني عمرة حج كادي وايه qaala innii labbadtu ra'sii anigu waxaan xirtay madaxayga oo aan ku dharoobay waxyaalan tinta celiya oo ah xabag iyo wax la mid a waqalladtu hadyii waxaan qilaada u sameeyey ama aan qoorta ugu xiray hadyigaygii wax lagu garto oo astaan u ah inuu hadyi yahay neefka falaa axilu xalaal noqon maayo xataa anxara ilaa aan ka gowraco hadyigayga وxadaثnah بن نmayr qal xadaثna khاld بن mhlد أbوالhyثم الqطواني min الcاشhرة عan malك عan ناaفع عan بn cmر عan xفصة رadي الlه عnهa qاaلت qلtu ya rasuul الlah ma laka lam تxila maxaa kuugu wacan oad u xalaal noqon weysay binaxwi xadiiثi man وxadثna mحamed بن مثنى qal xadaثna yaحya بn سacيid الqdاn wey an cubaydالlaahi alcmri waa cubaydالlahi بn cmr بn xفs بn cاaصm بn cmr بn الخطاab qal أخbarnii ناafiع عn بn cmر عan xفصة رadي الlه عnهa qاaلت qلtu للنبي slى الlه عليه وsلم ma شأن الناasi xlوا وlam تxila min cmرaتika qاala إنii qaldtu hadي وlbdtu رأسي falaa أxilu xatى أxila min الxج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر وهو قال ينوى هذه قراءة ويان وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان ابن أكرمة المخزومي من الثامنة وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد من التاسعة عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه وهو أمر هوينكيسي أن يحللنا إني حلال نقضان عام حجة الوداع سنة في حجة الوداع إني حلال نقضان قالت حفصة فقلت ما يمنعك محاكو ديدي أن تحل إن أدو حلال نقطه قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي باب منه في الهدي في القران قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج وصابح في الفتنة فتنة أي صابح مؤتمرا أسقو عمريسا cabdullaahi bnu cumar madiine ayuu ka soo baxay fitna iyadoo ay taagan tahay fitnadaasna towdiixeedu wuxuu yahay markii mucaawiya ibnu abi sufyaan radi allaahu canhuma uu dhintay wuxuu kala dardaarmay khilaafada wiilkiisa yasiid ibnu mucaawiya yasiid ibnu mucaawiyata markii uu ku fadhiistay kursigii khilaafada rag madiine jooga oo cabdullaahi bnu zubayr uu ka mid yahay ma aqbalin arrinkaas cabdullaahi bnu zubayr ma kuu iska soo aaday cabdullaahi bnu zubayr waa saxaabi yasiid ibnu mucaawiyana saxaabi ma ah laakiin markii uu maka soo gaaray ma uusan dhihinin khilaafadii aniga ayaa haya anayna igu soo wareegtay ma uusan dhihin oo uu iska aamusay yasiid ibnu mucaawiyana arrinkaas uu ka xumaaday cabdullaahi ibnu zubayr baa ku diiday makuuna aaday way dhibtay yasiid ibnu mucaawiya muddadii uu ku fadhiyey kursiga khilaafada cabdullaahi ibnu zubayr waxba muuna sheegan markii yasiid uu geeriyoonayey ayuu wiilkiisa kala ballamay khilaafada la yidhaahdo mucaawiya binu yasiid markuu wiilka uu la ballamayeyna wiilku wuu xanuunsanaa kadibna afartameeye maalmood maruu joogo ayuu dareemay inuu geeriyoonayo markaasaa lagu yidhi khilaafada qof kala ballan inta marka uu khilaafada hayo afartanka maalmoodana waa jiranay jumco iyo jamaaco dad ma uusan dujinin gurigiisuu joogay waana da-yaraay kow iyo labaatan jir buu ahaa markaasuu wuxuu yidhi maa asabtu min xalaawatiha falima ataxamalu maraarataha wax macaana kama aanan dhedhemin khilaafada maxaan xaraarkeeda hadda u qaadahaya anuu geeriyoonayo qofna kalama uusan ballamin marka saasuuna ku geeriyooday markii uu geeriyooday mucaawiya ibn yasiid ibni mucaawiyata ninka wakhti yarna noolaa ayaa cabdullaahi bnu zubayr markaas wuxuu eclaansaday inuu khaliifo yahay khalaas markuu eclaansaday khilaafo inuu isagu hayo khaliifana uu yahay dadkii oo dhan way aqbaleen wayna la baayacoodeen la mubaayacoodeen dhammaan markii uu geeriyoonhayay yasiid ibnu mucaawiya wuxuu haystay masar iyo shaam markuu geeriyoodayna wiilkiisii uu geeriyooday masar iyo shaamna waxay ku biireen khilaafadii cabdullahi bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr baa dhammaan markaa dadka muslimiinta ah maamulkii u qabtay oo khaliifo noqday iyadoo ay saas tahay baa waxaa soo baxay marwaan ibnuxakam ninka la yidhaahdo oo markaa shaam joogay oo reer bani umayo ka mid ah waxa uu ku dhawaaqay inuu khaliifo ka yahay shaam masarna xoog buu ku qabsaday labadaas magaalo ayuu ka talinayay marka culimmaduna waxay dhaheen isagu khaliifo muusan ahaynin jabhad buu ahaa ee waxaa khilaafada rasmigaa hayay cabdullaahi bnu zubayr intii marka uu noolaa marwaan labadaas magaalo ayuu haystay cabdullaahi bnu subayrna dhulalka muslimiinta dhan buu haystay markii u geeriyoonayo marwaan wiilkiisa cabdulmelik ibnu marwaan iyuu kala ballamay madaxtinimada cabdulmelik ibnu marwaan baa kursigii ku fadhiistay shaam markaas waxaa hoostiisa joogtay shaam iyo masar culummadu waxay dhaheen marwaan khaliifo ma ahayn kana mid ma aha madaxda muslimiinta mana ku tirsana jabhad buu ah cabdulmelikna fii awaa'ili amrihi khaliifo muusan ahayn ee isnaga jabhad buu ahaa laakiin cabdulmelik wuxuu isku dayey in uu cabdullaahi bnu subayr gacan maroojiyo oo uu xoog uga qaado khilaafada dadka marka horjoogayaalka u ahaa wakhtigaas waxaa ugu shar badnaay xajaaj ibnu yuusuf xajaaj buu markaa afartan kun oo ciidana ku soo daray maka tag buu yidhi cabdullaahi dil maamulkana ii soo qabo xajaaj ciidankii buu soo kaxeeyey makuu yimid buurta abuqubays la yidhaahdo oo kacbada ka korayda ayuu madaafiic saartay wakhtigaas madaafiicdan waxaa dhihi jiray manjaniiq markaasuu wixii maka ku noolaay oo dhan isku dayey inuu garaaco xataa kacbada buu garaacay kacbada qudheeda loo dukado uu madaafiicdii ku garaacay dagaalkiina muddo dheer buu socday kadibna wuxuu isku dayey inuu xisaar ku sameeyo xisaarkii markii uu saarayna xoogaa arrintii way adkaatay cabdullahi bnu subayr dadkii la joogayna way daciifeen kadib wuxuu awood u yeeshay inuu qabsado maka isagoo dumiyey kacbadii markii madaxtinimo la goobahayona wax badanoo diinka ka mida looma aaba yeelo waxaa loo aaba yeelaa si wax lagu helo ama wax lagu qabsado cabdullahi bnu subayr ciidankiisii waa daciifeen asagiina madaaficdii uu garaacayay baa wax uga dhaceen dhaawac culus baa madaxa ka gaaray kadibna xoog bay ku qabteen markii uu qabtana waa dilay kadibna waa salbiyey makana saa laga wareegay culummadu waxay dhaheen saacaddaas laga bilaabo ayay khilaafadii ku wareegtay cabdilmelik ibnu marwaan intii ka horeydana jabhad u ah wuxuuna ka qaaday oo ka faramaroojiyey oo ka dishay cabdullaahi bnu subayr oo saxaabi ah isaguna saxaabi ma ah ibna saxaabina ma ah wuxuu diray cabdullaahi bnu subayr xajaaj maalin ulaaa oo toddobiyo toban ay tahay jumaada aluulaa alaaa wasabciin saacaddaas laga bilaabay ku wareegtay marka khilaafadii cabdilmelik ibni marwaan ayna ansaxday ansaxitaankaasu marka muxuu yahay waa laba sharood mid dii dhib yar dooro weyaan macnihii bes ma ahayn khilaaf calaa minhaaji nubuwa khaliifuu iska ahay ma boqor boqorrada muslimiinta ka mid uu ahaa dadkuna way oggolaadeen waxayna u sallimeen inuu maamul iyo madax isagu ku fadhiyo macnaheedu waxa weeyaan wakhti hore ayaa maamulada iyo xukunku hallaabay laakiin diinka intiisa kale way wanaagsaneed laakiin waxyaalaha madaxnimada ku saabsan ayaa aada u liitay dadka muslimiintahuna way iska oggolaayeen iyagu wuxuu saas yihiin inay aqbalaan oo aysan ka hor imaanin oo ah laba sharood midii yar dooro weeya haddii nin tuur leh canug tuurluhu u dhasho ee u yidhaahdo maandhow tuurtan aan kaa gooyo wuxuu leeyahay aabbe adiguba tuur waa leedahay inaan tuur lahado kuu shaqeeyo ayaana kuu dhaanta intaa tuurta iga goydo inaan geeriyoodo macnaheedu intaas kharaja fi lfitnati muctamiran wuxuu soo baxay wakhtigaa fitnada marka cabdulaahi bni cumar madiinu ka soo baxo wuxuu doonay inuu cumraysto wa qaala in sudidtu can ilbeyti sanacnaa kamaa sanacnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam haddii beytka la ii diiduu leeyahay cabdulaahi bni cumar waa wakhtiga dagaalku u socdo weeyaan waxaan samaynaynaa sidii aan la samaynay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waa maxay ama alxudaybiya xalaal bay noqdeen hadyina waa qaleen saasoo kale aan yeelayaa buli fakharaja faahalla bicumra wuu soo baxay wuxuuna xarmaday cumro wa saara wuu socday xataa idaa dahara cala albaydaa markii uu soo maray baydaa waa meesha dulxulayfa ka sokayda dhinaca maka markii la soo aado iltafata ilaa asxaabihi wuxuu fiiriyey asxaabtiisa faqaala maa amruhumaa ilaa waaxid xajka iyo cumradu arrinkoodu waa un mid ushhidukum anii qad awjabtu alxaja maca alcumra waxaan markhaati idinkaga dhigahayaa inaan waajibsaday xaj cumro la socda oo aan cumradeedii u idaafeeyey xaj oo aan qaarin ahay fakharaja wuu soo baxay xataa idaa jaءa albeyta طaafa bihi sabcan beydkii markii uu yimid uu toddoba dawaafay cabdullaahi ibnu zubayr markuu maka joogay kacbada wuxuu u sameeyey laba albaab albaab laga soo galoo bari ah iyo albaab laga baxoo qoraxsin ah qaybtan xijir ismaaciilna wuu ku soo daray oo awal horeba beydkay ka mid ahaa jirta xajaaj markii uu kacbadii dumiyey wuxuu yidhi dhaqankii cabdullaahi iyo aahaartii uu ka tegoo dhan waa inaan baabi'iyaa sidii horuu ku celiyey xijrigiina waa ka tegey xijir ismaaciil albaabadiina miduu xihay midkii barina waa furay saasay ahaa jirtay marka ilaa waqhtigii banucabaas ayaa nin ka mid ah khulafaa binu cabaas maalik wuxuu ku yidhi sidii hore oo cabdullaahi bnu subayr uu ka dhigay oo rasuulkuna uu tamaniyey aan u celinno bani umaya meesha way ka baxeen markaasuu maalik wuxuu ku yidhi maya sideeda ku daa ha ka dhiginnina banooni boqorradu ay isku tuurtuuraan sideeda ha aatu ayib fakharaja xataa idaa jaءa albeyta طaafa bihi sabcan toddoba ayuu dawaafay wa bayna safa walmarwati sabcan lam yazid calayh intaa kama ziyaadin wa ra'aa annahu mujzi'un canhu wuxuuna arkay in uu arrinkaasi ka guday wa ahdaa hadyina waa sameeyey hadyiibuu qalay وxadaثna mحamed بن مثنى qaala xadaثna yaحyى wahuwa الqaطaan isla sanadkaas xajaaj wuxuu ka shaqeeyey cabdالlaahi bni cumar ina inuu dilo waana ku dilay ficlan markii laga soo laabanhayay carafa ratigii uu saaraa cabdالlaahi bni cumar buu nin kaleeto intuu usoo dhiibay waran wata sumaysan ayuu wuxuu yidhi ratiga uu wato dhinaciisa intaa marto oo ku aadiso waranka waranku ha dhaawaco dhaawac yar dhaawacaas u dhimanaya saasuu ku yidhi sidii buu yeelay ratigibuu ratiga ku sahay warankiibaa taabtay waa ka xumaha warankaana ku taabtay sheikh raalli ahaw buu yidhi raalli ahaw suntii hore ka qaaday markii xajku dhammaaday wuu xanuunsaday xajaaj baa u yimid oo wuxuu yidhi yaa ku dilay markaasuu wuxuu yidhi maxaa ka rabtaa wixii i dilay markaasuu yidhi wixii ku dilay anaa dilahya ii sheeg markaasuu wuxuu yidhi adaa i dilay markaasuu yidhi seen kuu dilay markaasuu yidhi hub sumaysan baad amartay in lagu qaado xajka waana dil buu yidhi taasu adaana i dilay waana iska aamusa xajaaj meeshuu ka tegay cabdullaahina meeshii ku dhintay markii xajku uu dhammaaday makaa lagu duugay xadaثna mحamed بn mثنى qal xadaثna yaحyى whu الqaطاn can cubayd الlahi qaala xadaثanii naafic أna cabdالlahi bna cabdالlahi bni cmar وasalma bna cabdالlahi kalama cabdالlahi xiina nazla الxajaaجu liqitaali bni زubayr waa labadiisii wiil weeyaan laba wiiloo asagu dhalay madiinay la joogaan bay kala hadleenoo waxay dhaheen xajaaj baa u yimid cabdillaahi bni zubayr dagaalkiisa iska joog sanadkan qaala waxay ku dhaheen laa yaduruka an laa taxuja alcaama wax dhiba kuuma laha sanadkan idaana xajine iska joog fa innaa naqsha an yakuuna bayna annaasi qitaal waxaan ka cabsanaynaa dadka inuu u dhaxeeyo dagaal yuxaalu baynaka wa bayna albeyt oo markaa laydinkala dhex galo adiga iyo beytka qaala in xiila baynii wa baynahu haddii lan kala dhex galo aniga iyo beytka facaltu kamaa facala rasuulu llahi sal l slm waxaan samaynayaa wuxuu rasuulku uu sameeyey waana macahu anoo la joogay waa caamu lxudaybiya xiina xaalat kufaaru qurayshin xiina xaalat kufaaru qurayshin baynahu wa bayna albeyt markii ay kala dhex galeen kufaartii quraysh isaga iyo beytka ushhidukum annii qad awjabtu cumrata waxaan idin markhaati gelinayaa inaan cumro waajibsaday yacnii inaan cumraysto inaan doonahay fanalaqa wuu soo baxay xataa ataa dalxulayfa ilaa uu dulxulayfa ka yimid falabaa bilcumra wuxuu xirtay cumro uma qaala wuxuu yidhi in khulliya sabiilii haddii la banneeyo waddadayda qadaytu cumratii waxaan dhammaysanayaa cumradayda wain xiila baynii wa baynahu haddii aniga iyo beydkana kala dhex galo facaltu kamaa facala rasuulu llahi sal l slam wa ana maca waxaan samaynayaa wixii rasuulku uu sameeyey anoo la jooga uma talaa laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana uma saara kadibna wuu socday xataa idaa kaana bidahri اlbaydaa markii uu soo gaaray baydaa korkeeda qaala ma amruhumaa ilaa wax arrinkoodu ma ah waxaan hal ahayn in xiila baynii wa bayna alcumrati xiila baynii wa bayna alxaj haddii aniga iyo cumradeena la kala dhex galo aniga iyo xajkana waana la kala dhex gelahayaa ushhidukum anii qad awjabtu xajatan maca cumratii waxaan markhaati idinku gelinayaa inaan waajibsaday xaj cumre la socdo fanalaqa wuu soo baxay xataa btaaca biqudaydin hadyan ilaa qudayd meel maka iyo madiine kala barkeeda camal ku taalo weeyaan waadi oo xoola ku dhaqmaan wuxuu ka soo iibsaday hadyi uma daafa lahumaa dawaafan waaxidan bilbeyt kadibna wuxuu u dawaafay labadoodii dawaaf waaxida wa bayna asafa walmarwati uma lam yaxila minhumaa kadibna labadoodii xalaal kama noqonin xataa axalla minhumaa bixajatin yowma nahri maalintii yowma nahri ayuu markaas xalaal ka noqday waa maalinuu dhaawacna ku yaalo marka وxadaثna بن نubayr qala xadaثna abi qala xadaثna cubaydالlahi can naaficin qaala araada بnu cmar wuxuu doonay ibnu cmar an yaxuja inuu xajiyo xiina nazla الxajaaju bibni zubayr markuu xajaaj uu ku soo degay ibnu zubayr waاkhtasa الxadiiثa xadiidka ayuu soo kaxeeyey waa kuma ninkaa soo kaxeeya xadiidka ya ibn numayr bmil hadi اqisa wqaala fi akhiri xadii ibnu numayr fi akhiri xadii wuxuu yidhi wakaana yaquulu man jamaca bayna alxaji wاlcumrati kafaahu dawaafun waaxid ninkii xaj iyo cumro kulmiya waxaa ku aadahaya dawaaf waaxida oo ah sacyi waaxida weeyaan ee laba dawaaf laga maarmaan waayo dawaaf اlquduum iyo dawaaf rukni laakiin kafaahu dawaafun waaxidun wuxuu ka wadaa sacyi waaxid wlam yaxila xataa yaxila minhuma jamiica xalaalna ka noqon maayo ilaa labadooda wa xalaal ka noqdo وxadaثna mحamed بn rumxin qala xadaثna leyث qala وxadaثna qtaybaة wاlafdu lahu qala xadaثna leyث can naaficin ana bna cmar araada الxaja caama nazla الxajaaجu bibni zubayr waxa uu doonay xaj sanadkii uu ku soo degay xajaaج ibnu zubayr waxaa dhacday berigaas nimankii madaaficda garaacahayay kontomeeye bay ahaayeen kontonkoodiina saaciqa ku dhacday markii ay kacbadii dumiyeen baa ayagaana saaciqu ku dhacday kontonkoodiina waa baaba'een markaas kadib marka xajaaj hoogaa uu kacbadii dhisay uu ka dhisay sidii isagu uu rabay faqiila lahu ina annaasa kaa'inun baynahum qitaal dadka waxaa dhex mari doona dagaal wa innaa nakhaafu an yasuduuka waxaan anaku ka cabsanaynaa inay kaa celiyaan beytka faqaala laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana asnacuu kama sanaca rasuulu اllahi sal slm waxaan samaynayaa wuxuu rasuulku sameeyey innii ushidukum ani waxaan idin markhaati gelinayaa annii qad awjabtu cumratan in anagu waajibsaday cumro uma kharaja xataa idaa kaana bidaahiri اlbaydaa markuu daahiru lbaydaa yani bannaankay baydaa soo gaaray qaala maa shanu اlxaji wاlcumrati ilaa waaxid ma aha shaniga xajka iyo cumrada ilaa waxaan hal ahayn ishhaduu qaala bnu rumxin ushhidukum waxaan idin markhaati gelinaya ama ka markhaati noqda anii qad awjabtu xajan maca cumratii waahdaa hadyan ishtaraahu biquday uma inطalaqa kadibna waa soo baxay yuhilu bihimaa isagoo talbiyeysanaya bihimaa bisababihimaa u talbiyeysanaya xajka iyo cumrada uu xiran yahay u talbiyeysanaya xataa qadima maka ilaa maka uu ka soo galay fadaafa bilbeyti wabisafa walmarwa walam yazid calaa dalik walam yarxar waxna maguna gowracin walam yaxliq waxna muusan xiiran walam yuqasir mana gaabin walam yaxlil min shayin xaruma minhu wax xaaraam ka ahayna xalaal kama noqon xataa kaana yowmu naxr ilaa maalintii yowmu naxri lasoo gaaray fanaxara waa qalay waxalaqa waa xiirtay wara'aa wuxuuna arkay an qad qadaa dawaafa alxaji waalcumrati bidawaafihi alwal wuxuuna arkay in uu dhammeeyey xajka sacyigiisii iyo cumradiisii bidawaafihi alwal inuu ku dhammeeyey ayuuna arkay markaas dawaafkii ifaadadana maalintii uu sameeyey sacyi kalena muuna samaynoo wuxuu arkay inuu sacyigii xajka ee cumrada kii hore uu ku dhammeeyey wa qaala bnu cumar kadaaka facala rasuulu llahi sal slm saasuu rasuulku sameeyey وxadaثna abu الرabيع الزهrاني وأbu kamil فضyل بن xuseين بن طلxة الjaxdrي qala xadaثna xmاad وxadaثnii زhayر بن xربin qala xadaثnii ismaaعيil ismaaعيil بn clayة weyn kilaahuma an ayub an naafic an بn cmar bhadiه الqصة وlam ydkur faacilkeedu waayo ayub وlam ydkur ma sheegin أyub النabiy sl slam ila fي أwli الxadiiث xadiidka awelkiisa kaligu ku sheegay xiina qiila lahu markii cabdالlahi bn cmar lagu yidhi yasuduuk can اlbeyt beytkay kuu diidayaan qaala idan afcalu kamaa facala rasuulu اllahi sal slm waxaan samaynaa anugu sidii uu rasuulku sameeyey walam yadkur fii aakhiri اlxadiidi haakada facala rasuulu اlah sl slm kama dakarahu leyt sidii leyt uu sameeyey ayb baab fi اlifraadi wاlqiraani bayn اlxaji wاlcumrati qaala xadaثana yaxya bnu أyuub almaqaabiri وعبد الله بن عون بن أبي عون الخراز من العاشرة قال حدثنا عباد بن عباد بن حبيب أبو معاوية المهلبي البصري من السابعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال أهللنا وأن حرمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا أيان حرمنا كلبك ورمها يا وفي رواية بن عون أن رsuuل الله صل سلم أhل بالxaج مفrada isagoo xajkii lakala yeelay yuu leeyahay marka yani wuxuu ka wadaa fii أwli أmrihi xaj kali xarmaday kadib cumro u idaafiye وxadaثna سuرج بن يuنس بن إبراهيم أبوالxاrث البغدادي من الcاشhرة قال xadaثna هuشhaيم بن بشير من qاsم الواsطي من الصاaبcة qال xadaثna حmayd حmayd بن أbي حmayd الطويل من الhاmسة عن بكر بن cبدالله المزني عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا وحaan مqلبu leeyahay رasuulka oo xiranaya xج iyo cمro dhammaan qاala بكر فxadثت بذلكa بن عمر arinkaas waan u sheeg u leeyahay bkr cبدالله بن عمر فqاala لبى بالحج وحده cبداللahi wuxuu yidhi xج kلya ayuu xrmaday طبعا وxuuna ka wadaa في أول أمرhi falaqiitu anasan bakr wuxuu leeyahay anas baan la kulmay faxadatuhu biqowli bni cumar waxaan u sheegay qowlka ibni cumar faqaala anasun maa tacuduuna ilaa sibyaana ma nugu tirinaysiin waxaan ahayn ilmo ilmo ma nihin nabiga ficilkiisiina waa ka warqabnaa samictu rasuul اllahi sal slm yaquulu labayka cumrata waxajaa aan maqluub وxadaثnii أmyة بن بsطam alcayشhi abu bakr qaala xadaثna يزيid yعni بn زurayc min haamina qaala xadaثna xabiib بن الشhahiid abu mحamed aلأsdi min الhamiسaةi عan bakr بn cabdالlahi qaal xadaثna أنس radي الlaه عanه أnahu ra'ىa النabiy sl اه sلم jamca baynahma inuu labadooda kulmiyey ayuu nebiga ka arkay bayna الxaji والcumrati qaala fasaأltu بna cmar waxaan weydiy bu leeyah بna cmar faqaala أhlna bالxaji فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيان وعad moodaa inaa ilma ahayn oo aanan ka warqabin ficilkii nebigu baabu ma يلزم maن أحرم بالxج ثuma qadima مkة min الطواaف والsعي qال وxadaثnي يحيى بن يحيى qال أخبرna cبثر cبثر بن الqاسم أbu زبيد الزبيدي من الثاaمنة عن إسماعيiل بن أbي khالد الأحمص من الرابعة عن وبرة بن عبد الرحمن أبو خزيمة الكوفي من الرابعة قال كنت جالسا عند بن عمر وxaan la jooga buu leeyahay fadhiyey cبداللaه بن cمر فجاءه رجل nin baa u yimid فqاala أيصلح ليi أن أطuuفa بالبيت ma suuرagal buu ii yahay inaan dawaafo beytka qabla أn آatiيa الموqفa intaanan teginin mowqifka carafo bal siduu su-aasha ninkaa usoo jeedinaa fiir wax la yaab la waayo wuxuu leeyahay suuragal may ii tahay inaan dawaafo beytka intaanan mowqifka carafo tegin maalintaa sagaalaad oo haddii uu yimid beytka oo uu cumraysanayay ama uu xajinayay waxaan dawaaf ahayn miyaa jiri waa inuu dawaafe maxaa dawaafka u diidahay faqaala nacam cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi haa faqaala faina bna cabbaas yaquulu laa taduf bilbeyti xataa ta'tiya almowqifa ee ka waran uu leeyahay marka ibnu cabbaas wuxuu leeyahay ha dawaafin beytka ilaa aada mowqifka ka tagto ibnu cabbaas saasay la tahay yani hadduu qofku xaj kaliya xarman yahay ama xaj iyo cumro uu xarman yahay oo uu qaarin yahay makuu maka yimaado ma dawaafayo gurigiisuu joogahaya maalinta tobanaad ayuuna dawaafhaya dawaafu rukni cabdullaahi ibnu cabbaas saasay la taasay faqaala ibnu cumar qad xaja rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam fadaafa bilbeyt ibnu cumar buu radiyey marka waana ra'yi aan sax ahayn waayo beytkii u yimid waana iska fadhiyay asagoon dawaafin oo muxuu qabanayay qad xaja rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulkii waa xajiyey fadaafa bilbeyti beytkii uu dawaafay qabla an ya'tiya almowqifa intuuna mowqifka carafa tegin ayuu dawaafay fabiqowli rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam axaqu an na'huda aw biqowli bni cabbaasin in kunta saadiq wuxuu leeyahy marka qowlkii rasuulka miyaa ku xaqnimo badan inaan qaadanno mise qowlkii ibn cabaas haddaad run ku sheegayso inaa xaqdoon tahay وxadaثna qتaybaة بn سعيid qal xadaثna jarيir بn cabdالxamid بn qurdin الضبي can bayaan بni bشhrin abu bشhrin alأxmsi الhاmسة can wabarata qaala sa'la rajul bna cumar atuufu bاlbeyt nima ibn cumar weydiiyey beytka miyaan dawaafahaya waqad axramtu bاlxaj anigoo xaj xarmaday fa qaala wamaa yamnacuka oo maxaa kuu diidahaya beytka inaad dawaafto haddaa xaj xarmatay qaala innii ra'aytu bna fulaan yakrahuhu anigu waxaan arkuu leeyahay ina hebel ina hebel waa ibnu cabaaska yan yakrahu arrinkaas inuu dhibsanaayo wa anta axabu ilaynaa minhu adiga ayaanan kaa jecelnahay ina hebel yani ibnu cabaas adaan kaa jecelnah u leeyahy marka ninkaan saanuu leeyahay ra'aynaahu waxaan aragna buu leeyahay ninkaa ina hebel la yidhaahdo qad aftanathu dunyaa inay adduunyadii fitnayday ayib yani adduunyada inay fitnayday wuxuu ka wadaa cabdillaahi bnu cabaas fatra min alfataraat ayaa cali bni abi aalib wuxuu amiir uga dhigay basra muddo yaruu basre amiir ka ahay intaasu wuxuu ka wadaa marka adduunya fitnayday yacni wuxuu ka wadaa marka ibnu cumarna weligii wax maamula ma qaban meelna madax kama noqon marka adaan kaa jecelnah buu leeyahay ibna fulaan waayo adiga adduunya kuma fitnayn ibnu cabaasna waa fitnayda laakiin adduunyo dhible ma aha yacni waqti yar buu meel hayay si wanaagsan buuna u hayay laakiin waqtigii hore xataa waqtigii saxaabada ma aysan jeclayn dadku inay dowlad shaqo u qabtaan laakiin dowlad kuma qamaami jirin laakiin inay shaqo u qabtaan ma jeclayn laakiin kuma jabhaday jirin kumana qamaami jirin qaala waayunaa aw ayukum lam taftinhu dunyaa taanu waxay ka mid tahay insaafka ibnu cumar hadduu ibnu cumar doonahayo inuu issharfo oo isqaadqaado haa buu dhihi lahay adduunyaa fitnaysa ninkaas khadkiina wuu ka dhacay cahdigii nebigana waa khilaafay aniguse waxaas alla iga badbaadiyu dhihi laha sidaan anna ku samayno laakiin muusan dhihina wuxuu yidhi keenne ama kiinne aan adduunya fitnayniyo fitna waa ku wada jirnaa ma ibnu cabaas kaliyaa ku jira isku mid baan uma qaala ra'aynaa rasuula masaladii u gudbay marka masaladu iyadu sida ibnu cabaas u dhigay ma aha laakiin ninkan markuu ibnu cabaas fitna ku sheegay ibnu cumar wuxuu sheegay wuxuu inay caam yihiin wax ka badbaaday ayna jirin yacni noloshii nebiga wax ka duwan baa nagalay nagalay buu leeyahay marka ra'aynaa rasuula llahi sala allahu calayhi wasalam axrama bilxaj inuu xaj xarmaday wa daafa bilbeyt beytkiina uu dawaafay wa saca bayna safa walmarwa fasunnatu llaahi wa rasuulihi sunnada allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam axaqu an natabica miyaa ku qanimo badan inaan raacno min sunnati fulaan hebel sunnadiisa in kunta saadiqan haddaad run sheegayso ayb وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna سفyان بن عyynة عن cمر بن ديناr qاla سألna بن cمر عن rajuli بن cمر waxaan weydiinay nin qadima بcمرaةi cمro la yimid fadaafa bاlbyt beytkii dawaafay وlam yطuf bayna صفا والmarوة oo aan dawaafin صفا iyo marwa ayati mra'ata haweentiisa ma u tegahayo faqaala qadima rasuulu الlahi salى الlaه عليه وsلم rasuulka ayaa yimid fadaafa bاlbeyti سبca wuxuu dawaafay beytka todobo وصلىa خلف المقام ركcتين wuxuuna ku dukaday خلف المقام ركcتين وبyna الصفا والمarوةna سبعا wuu dawاafay وqad kاna لكم waxaana idinku sugnaatay فيi رasuuل اللaahi أسوة xasنة kudayasho wanaagsan saas yeel beytka kaliya dawaafkiisa haweenku xalili maayo ay marka ee dhammaystir cumrada xdثna yaحya بن yaحyى وabu الربيع عن حmاad بن زayd وxadثna cبد بن حmayd qال أخbarana محمد بن بكر qال أخbarana بن juرayج جamيعا عن أمر بن ديناr عن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صل sلم nحو xadيiث بن عyynة والله أعلم صلى الله على نبيna محمد وعلى آله وصحبه وسلم